waxyabaaluhu way badnaayeen imanka laakiin dee xoogaa dhowr iyo labaatan sideed iyo labaatan baa aaslay xabaalihii dee dadkii waa intii la keenay ee in kalena way maqan yihiin xabaalaha la qoday dee way ka badnaayeen ilaa tolsa weegi dadkii kale dee lama hayo waa dad la gowracay la wada turtiyey qaar madaxu ka maqan yahay qaar calooshu ka maqan tahay qaar la gubay waxaa kuu sheega ma garanayo waa waxaan weli aragnay maaha dadku meeshu ganacsi bay ahayd reega buuti baa ka ganacsada puntland baa ka ganacsata somaliland baa ka ganacsata ee maaha wixii waa hasuuq dad ganacsata ah oo lacag sida oo meesha sida loo yaqaano hawaday waa meel sayrada qaar ugu weyn geeskan weyn ilaa jabuuti ilaa ilaa puntland iyadoo koonfur lagu deri lama koobi karo hantida ay boobeen hantida ummadda ama ay gubeen ama ay qaateen xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya maxaa jawaaboy arrintan ka bixisay maxaase loo qabanayaa dadkii ay dadku ka dhinteen waxaa loo qabanayaa boqol iyo labaatan halaad dhinacana agoontii qoysku qoysku ay ka geeriyoodeene maanta dawladkaa la aasay kamid ahaa alaa boqol iyo labaatan halaad in uu deegaanku ama madaxweynuhu siinayo iyuu ballan qaaday waa waxaa weligeed aanay la aragoo la soo marin adduunka intaan ku nool lahay aduu dhinta balse haba ahaato calankii hoos baa loo dhigay waliga kale koob iyo tobanka gobol wax ma shaqaynayaan shaqadii waa la joojay barodiiqa shan iyo toban cisho iyuu ku dhawaaqay madaxweynuhu waa waxaan ilaahay waa waxaa lagu waanayay jawiga magaalada jijiga maanta waa sidee waxaa jira dad fara badan oo soo barakacay dadkaasi xaaladoodu waa sidee dadkii soo barabaxay madaxweynuhu iyo xukuumadda deegaanku fiican bay ula dhaqmeen meel bay dejiyeen ilaa hadda u gundaray waa mas-uuliyadaha yani imanka amu ammaanta ku leeyahay waa tay arrintan ma laga yaabaa inay saamayso isku socodka jigjiga ilaa addis ababa oo kale korka dee waddankan wadooyin kale way fara badan yihiin waddo qurahuu dalku ma lihin wadooyin badan baa jira isku wada geeyo maaha waa la isku dul noolaaye iyagaa dalqaday iyaga iyaa shacbigoodii dib u geystay isdhex socodkana waddo qura uu dalku ma lihine wadooyin badan baa jira waddo tii dhabiyo mustaqadaa jirta jijiga tii kale jabuuti baabadii furan yihiin tii kale soomaaligu furan tii kale puntland way furan tahay ilaa koonfur ilaa soomali wax alla wax loo waayayaay ma jirto dalkani uu isku filan yahay wax soo saar buu leeyahay usradaha buu leeyahay wax iyagaa maanta waxaan uga baahannahayba ma jirto oonan jarisahay